dhibka koonfurta yaalla puntland iyo waqooyi iyo meel walba waa yaallaan dhibka kuwana ugu haya oo shabaabka ah ee markay culays dareemaan khasbiyan waxay aadi karaan meelaha ay leeyihiin waad ku dhuman kartaa oo aan is leeyahay hadda inay bilaabeen inay soo galaan buuraha ee puntland isku mowqif baan ka nahay isku isku waxaan ku jirnaa front yaan ku jirnaa waana lagoo dagaalaynaa cadowgaas soomaaliya haysta oo dhibka ku haya hadday joogaan puntland iyo hadday joogaan koonfurta hadday joogaan saas darteed waxa weeye inaan adkeenno amniga inaan adkeenno meel walba soomaalida joogta ee amniga adkayso